saa la socotaan ba ayaamahan waxaan ka shaqaynaynay dhulkan maaragtay baadiyaha ah oo runtii ayaamahan dambe ay kusoo kordheen arrimo maaragtay xoogaa nabadgelyada u daran oo runtii daaqsin iyo maaragtay biyo iyo baraage iyo waxyaabo maaragtay mar walba keenaya buuq iyo qaylo saa la socotaanna maarata waxaan joognaa balsonkor oo maaragtay u dhowo caawid ah halkaas oo maaragtay aan dadkii deegaanka isugu keennay aan uga hadalnay maaragtay arrimo sidii loo heshiin lahaa arrimaha intooda kale waa sida wasiirka uu sheegay la isla qaatay laakiin midda ugu muhiimsa waxay tahay in aan shir isugu keenayna dadkan shirkaas markaan isugu keennana ay ka wada hadli doonaan waxa ka dhexeeya oo dhabta ah kadibna u gudbi doonaan markay waxa ka dhexeeya ka hadlaan in nabad loo gudbo oo nabad laisugu yimaado oo si nabada loo wada noolaado xoolahana la isla daaqo runtii dhulka cows kale oo naqa ah dadku waa inay wada daaqaan oo maarata ummadda wada daaqdo oo runtii aada ugu wada noolaadaan arrimahaas oo dhan aan